u malayn maayo shacbiga soomaaliyeed inuu aqbalayo wax aan doorasho ahayn u malayn maayo xoogagga siyaasadeeda soomaaliyeed ee xisbiyadu ugu horreeyaan inay aqbalayaan waxaan doorasho iyo isbeddel ahayn muddo kororsi muddo kororsi cidda uu maskaxda uga jira iimaanka allah ka geliyaan leenahay waxaan isleeyahay dowladda soomaaliyeed ee maanta talada haysa iyo beesha caalamkuba hadday dowladda dhab ka tahay in doorasho loo socdo baarlamaanka federaalka soomaaliyeed labadiisa aqal ee xubno ka fadhiyaan goobtan waxaan ugu baaqaynaa kana codsaynaa inay degdeg u meel mariyaan sharciga doorashooyinka dowladda ayaa looga fadhiyaa gaar ahaan baarlamaanka labadiisa aqal inay meel mariyaan sharciga doorashooyinka hadday yeeli waayaan macnaheedu waxa weeye baarlamanka ayaan u jeedin una socon in dalka doorasho ka dhacda marka mas-uuliyadda iyagaa qaadaayan sidaasaan soo jeedin lahaa waxaa kaloo iyadana muhiim ah si dalkan doorasho uga dhacdo in dowladda soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba u diyaariyaan miisaaniyaddii iyo imkaaniyaadkii doorasho lagu geli lahaa haddayna jirin doorasho dhici mayso hala ogaado waxaa iyadana mid sidaas oo kale aan ka xariiraya hoosta guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka isaguna inuu la yimaado qorshihii iyo farsamadii doorasho lagu geli lahay marka haddii ay la yimaadaan caalamka iyo dowladda soomaaliyeedna ay taageerto waxaan qabaa doorasho waa dhacaysaa doorashada nooca dhacayana waa la sheegay waa nooca la yidhaahdo proportional representation oo dalal fara badan lagu soo tijaabiyey laguna guulaysto dalalka nooceen oo kalea ayaa lagu soo tijaabiyey waana lagu guulaystay